halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
aan ku bilaabaya in ka badan lix boqol oo ka mida beeralayda yaryar ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa wajahaya duruufo nololeed iyo cunto yaraan wixii ka dambeeyey gugii xilligaas oo beeralaydu ay ku tacabeeleen wax soo saarkii ay filayeen maadaama aysan helin roob ku filan oo wax soo saarka gacan ka geysan kara xaaladda nolosha beeralaydaas iyo sida ay hadda u nool yihiin waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna magaalada kismaayo axmed cabdi toronto ismaaciil maxamed shangalow oo ka mida beeralayda degmada afmadow waxa uu bishii hore suuqa xoolaha ee degmada afmadow ka bilaabay inuu kala iibiyo xoolaha gaar ahaan kuwa ay saylada keenaan dadka ay qaraabada yihiin ee xoolodhaqatada ah si uu maalintii u helo shan doolar ilaa lix doolar oo uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa oo ka kooban koob iyo toban qof kuwaas oo wajahaya duruufo nololeed oo soo jiitamayay shangalow iyo qoyskiisa waxaa saameeyey cunto la-aan iyo dhaqaalo xumo kale taas oo cabasho ay ka wada muujinayaan in ka badan lix boqol oo beerala yaryar ah oo ku nool degmada afmadow beeralaydani oo ku tiirsan biyaha roobka iyo kuwa hara yar oo ka timaada gobolka waqooyi bari kenya oo la yidhaahdo lagdheera ayaa waxa ay khasaareen dalagyadii ay abuureen oo waayey roobkii ay filayeen bilihii abriil ilaa juun maadaama uu seejiyo roobka guga sida uu sheegay raaga maxamed xasan u qaybsamaha wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ee degmada afmadow kana mid ah beeralayda
iyo in raashin laga helo beerihii tilaal bay u buugeen oo waxay noqdeen coos oo kale ay noqdeen marka dhibaatada meesha ay beekin beeraha markay u bixi waayeen oo raashin la-aan ku dhacday waxay isu kala goyn wax suuqa ka shaqaysta xamaali galo wax geed goosto wax uu cad dhismo guri ama roob ahaa ahaado ama dhismo kale ku beero iyo saas weli iska tagtaagano shan ka mid a carruurta shangalow oo mid ka mid a uu dhigto dugsiga sare ayaa bishii hore ku sigtay in ay waxbarashada ay ka haraan maadaama uu awoodi waayey konton iyo toddoba doolar oo wadartooda ay ka bixin jiray bil walba maamulka iskuulka ay dhigtaan ayuu u cawday waxauna ka codsaday in ay ka sugaan lacagtaasi oo uusan weli hayn qoyskiisa oo ay u badan tahay inay hal waqti ay wax cunaan ayuu la daalaa dhacayaa noloshooda waxauna redio ergo u sheegay in bishii toddobaad ay ka dhammaadeen kaydkii labaatan kiish oo isugu jira digir galey oo uu dhigtay dalagyadii u soo go'ay dayrtii hore ee sannadkii hore ismaaciil oo beertiisu ay ahayd labaatan darab waxa uu redio ergo u sheegay in toban darab oo keliya uu beeran jiray inta kalena uu u waayay dhaqaale uu ku geed qaado waxa uu sheegay in marka ay ugu yar tahay uu ka goosan jiray beertiisa ilaa lixdan kiish oo raashin ah oo uu ka dhigto qayb uu iibsado qayb kayd ah iyo qayb ay isticmaalaan reerkiisu oo ay raashin ahaan u cunaan beeraha degmada afmadow oo ka badan lix boqol ayaa iskaashatada beeralaydu noo sheegeen in ilaa afar boqol oo ka mid ah xilliga roobka lagu abuuro cunno isugu jirta masagada galeyda digirta sinsinta inta kalena waa beero qudaarta lagu beero beeralayda sida cadar xuseen axmed oo haysata lix caruur ah oo agoon ah oo aysan waxba uga soo goyn dalagyada qudaarta iyo cuntada ee beerteeda oo shan hegtar ah oo ay afmadow ku lahayd waxaay hadda joogaan heer aysan isku fillaanaynin cadar waxa ay redio ergo u sheegtay in shan iyo toban cisho ka hor gabadh ganacsata ah oo deegaanka ku nool ay qoyskeeda ku caawisay raashin isugu jira bur briis sonkor oo min shan iyo labaatan kilogaram ah iyo caagad saliid ah maadaama duruuftu ay ku kaliftay in ay eheladeeda caawimaad weydiisato iyo muxuu ahaayey barbarooniga iyo muxuu ahaayey bastaadka qayb digirtaa ku beeranayay qayb waxaa ku beeranayay muxuu ahaayey galeyda qayb baqaati bahala dhaha lagu beeray qudaarta waxay ku timaadaba macnaha beerta markay raxmad hesho waa lagu beeraya ma garan intaasi markay kuu soo baxdana dee maxay ahayde nolol maalmeedkaagu maxay ahayde kafaayuu noqonayaa hadda walaala waa iska garan kartaa qof dumar ahoo macnaha daara beerdhoobona haysata saddexda waqti inayna awoodi karin adiga laftigaa wada cabiri kartaa magara gudoomiyaha degmada afmadow ee dowlad goboleedka jubbaland mudane yuusuf xuseen xasan waxa uu reediyo ergo u sheegay in cunno yaraanta iyo duruufaha adag ee noloshu ay si guud u wada saameeyeen deegaanka khaliif cali saaxil oo isagu xoolo dhaqata beeraley ah waxa uu reediyo wergo u sheegay in qoyskiisu uu iminka biilanayo afartan neef oo ariya oo uu lahaa kuwaasi oo uu ka iibiyey kuwaasi oo uu ka iibsaday lacag uu horey uga helay beertiisa waxayse u eg yihiin in si xawli ah isu dhimayaan maadaama aysan daaq wanaagsan haysanin islamarkaasna qiimahooda uu liito laguna khasban yahay in dhowr neef markiiba loo iibiyo reerka si reerku biil uga dhigto teer iyo bishii hore shan neef oo midkiiba uu ku helay qiimo u dhexeeya toddoba boqol oo kun oo shilin soomaaliya ilaa hal milyan oo shilin ayuu iibiyey laakiin qoyskiisu laba waqti uun ayuu dabshitaa sababtoo ah waxaa bil walba laga rabaa toddobaatan iyo afar doolar oo waxbarashada lix caruur ah oo laba ka mida ay dugsiga sare dhigtaan markay beerta ay baxdeen may mar walbaba mar ay cambuulo saartaan iyo madilay saartaan iyo mar ay idiliska cunaan bay ahayd ma garan saddex waqtiba waa siday doonaan ay yeelaayeen haka laakiin waa quraac iyo casho saasay wax u helaan hadda qadan male ama beriisay karsanaayeen oo helaayeen ama cambuulo iyo digir cambuulo iyo digir u qaybsamaha wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ee degmada afmadow raagan maxamed xasan ayaa sheegay in wasaaradda ay hay-adaha la shaqeeya u gudbisay in dadka loo raadiyo gargaar deg deg ah oo dhinaca raashinka ah islamarkaana lagu talagalo sidii looga caawin lahaa abuurka iyo beerashada dayrta dhow haddii roob la helo wasaaradda beeraha waxay rabtaa inay wax ka qabato dadka beeralayda ah gacanta laga caawiyo taas oo ah maaragtay lacagtaas la siin karo raashin la siin karo beeraha wax looga qaban karo oo qalab beera loo keeni karo sida abuurka qalabka wax walba gudoomiyaha degmada afmadow ayaa u arka in gargaar la helaa ay tahay xalka ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo dhibaatada cuntayarada iyo duruufaha nololeed ee qoysaska deegaanka gaar ahaan kuwa beeralayda iyo xoolodhaqatada axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo
wuu mahadsan yahay axmed toronto oo warbixintaasi kismaayo inooga soo diray barnaamijkeenna waxaa qayb ka noqon doona codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan haddaba haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labiyo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow qayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa